iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee rooma waxa rumaysadka laga helo sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix kan xaggiisa aynu rumaysad ku galnay nimcadan aynu dhex taagannahay oo waxaynu ku faraxnaa rajada ammaanta ilaah oo taas oo keliya ma aha laakiinse waxaynu ku faraxnaa dhibaatooyinkeenna innagoo og in dhibaatadu dulqaadasho keento dulqaadashaduna aqoon dheer aqoonta dheeruna rajo rajaduna inama ceebayso maxaa yeelay jacaylka ilaah baa qalbiyadeenna ku dhex shubmay oo waxaa ku shubay ruuxa quduuska ah oo layna siiyey jacaylka ilaah waxaa lagu gartaa ciise dhimashadiisa waayo innagoo weli itaal daran ayuu masiixu wakhti quman u dhintay kuwa aan cibaadada lahayn mar dhif ah mid waa u dhintaa nin xaq ah mindhaase qof waa ku dhici lahaa inuu nin wanaagsan u dhinto laakiinse masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dembiilayaal ahayn oo sidaasuu ilaah jacaylkiisii inoogu muujiyey haddaba haddaynu haatan dhiiggiisa xaq ku noqonnay dee si ka badanna isagaynu kaga badbaadi doonnaa carada ilaah waayo haddii intaynu cod la ahayn ilaah inagula heshiiyey dhimashadii wiilkiisa dee si ka badanna innagoo la heshiis ah ayaynu ku badbaadi doonnaa noloshiisa oo taas oo keliyana ma ahane weliba waxaynu ku faraxnaa ilaah xagga rabbigeenna ciise masiix kan aynu haatan heshiiska ku helnay dhimashada waa laga helay aadan noloshana ciise masiix haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dembiga ugu timid sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan waayo waa la wada dembaabay waayo dembigu duniduu ku jiray intaan sharcigu iman laakiin dembi lama tiriyo markii aan sharci jirin habase ahaatee waagii aadan ilaa muuse dhimashadu waxay u talisay xataa kuwii aan u dembaabin sidii xadgudubkii aadan kan ah masaalka kan iman lahaa hadiyaddu ma aha sida dembiga waayo haddii nin keliya dembigiis kuwo badanu u dhinteen dee in ka sii badan waxaa kuwo badan u badatay nimcada ilaah iyo hadiyadda nin nimcadiis ku timid kan ah ciise masiix hadiyaddu ma aha sida mid qof dembaabay ku timid waayo mid xukunkiis wuxuu keenay ciqaab laakiin hadiyaddu waxay dembiye badan ugu timid inay xaq ka dhigto kuwo badan haddii mid dembigiisa aawadiis ay dhimasho ku talisay midkaas aawadiis dee si ka badanna kuwa hela badnaanta nimcada iyo hadiyadda xaqnimada noloshay ku dhex talin doonaan kii kale aawadiis kaas oo ah ciise masiix haddaba dembiga nin keliya aawadiis waxaa dadka oo dhan ugu yimid xukun sidaas oo kalena nin keliya xaqnimaduu sameeyey aawadeed waxaa dadka oo dhan ugu timid hadiyad in xaq laga dhigo oo ay noolaadaan waayo sida nin keliya caasinimadiisii kuwo badan dembiilayaal looga dhigay sidaas oo kalena nin keliya addeeciddiis ayaa kuwo badan xaq looga dhigi doonaa sharciguna wuxuu u yimid inuu dembigu bato laakiinse meeshii dembigu ku batay nimcaduna way ka sii badatay aad iyo aad in sida dembigu dhimashada ugu taliyey sidaas oo kalena ay nimcadu ugu taliso xaqnimo ilaa nolosha weligeed ah ee xagga rabbigeenna ciise masiix